Isku-dubaga Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Gobolka Awdal iyo kormeer laga dardargeliyo howlo shaqo Webhouse ka suubiya ganacsatada malaayga ka gadaasa Boorame si isugu ogaada xaaladda ganacsi ee kalluumeysatada Boorame. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Somalilan iyo webiyawada dadaalo laga tira koobaha kalluumeysatada Somalilan si lan ogaada xaaladda iyo tirada kalluumeysatada guud ee Somalilan. Isku-dubaga Wasaaradda Kalluumeysiga Kheyraadka Badda ee Gobolka Awdal Maxamed Xuseen ya sheegay in wasaarad ahaan iyo ka dadaalahayaan horumarinta kalluumeysiga.
maanta inaan halkan ka hadalno annaga oo kulan ama hawl dardargelin shaqo ah ku marnay dhammaanba goobaha kalluumaysiga ee gobolka awdal gaar ahaan degmada boorame annagoo gudanayna waajibaadka shaqo ee qaranka naga saaran ee aan u idmannahay awalbana si joogto ah aan u dabagal iyo falow ab ugu samayno fayaqabka iyo caafimaadka kalluunka si aan u ogaano waxaan maanta si guud aanu kormeernay annagoo kormeerkaygu daarnaa dardargelin iyo wacyigelin kalluumaysatada kala duwan ee degmada boorame waxaan soo marnay goobaha shaqadu ka socoto annagoo markaa u kuurgelayna sidii caadiga ahayd bidqabka iyo fayaqabka kalluunka si ay bulshada u hesho kalluun caafimaad qaba intaa kadib waxaan halkan mahad ballaaran uga celinayaa wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo shaqaalaweynaha wasaaradda kalluumaysiga bisha saddex iyo tobankeedii maalintii axaddii wiigan ayaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaweynaha wasaaradda kalluumaysigu waxay ka howlgaleen xeerka wasaaradda kalluumaysiga oo markaa lagu sameeyey wax kabedel iyo kaabis xeerkaas oo runtii soo dhoweynayo uguna mahadnaqayo mas-uuliyiinta qaranka ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda run ahaantii xeerkaasi wuxuu anfici doonaa dhammaanba kheyraadka badda ugu horeeya kalluunku wuxuu anfici doonaa kala xadeynta iyo nidaamka iyo habsami u socodka shaqo ee kalluumaysiga wuxuu wax ka tari doonaa dhammaanba gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda somalilan maadaama jamhuuriyadda somalilan ay tahay jamhuuriyad xeeb dheerle oo lagu qiyaaso sideed boqol iyo konton kilomitir wax badan buu ka bedeli doonaa kana tari doonaa habka kalluumaysiga iyo horumarinta kheyraadka badda aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waana uga mahadnaqayaa madaxdeeda qiimaha leh inay hawshaasi dardargeliyaan soona afmeeraan saddex iyo tobankii bishan afraad ee laba kun iyo shan iyo labaatanka waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa shaqaalaha kalluumaysiga ee gobolka awdal oo si xilkasnimo leh mas-uuliyad leh waajibaadkooda shaqo u guta annaga oo u samaynay jadwal ay ku kaandaroolayaan ku falow abgaraynayaan kalluunka soo gala magaalada si loo helo kalluun caafimaad qaba